Yeremiya cutubka kow iyo tobnaad kan waa ereygii Yeremiya xagga rabbiga uga yimid isagoo leh axdigan ereyadiisa dhegayso oo dadka dalka Yahuudda iyo kuwa Yerusalem deganba la hadal oo adigu waxaad ku tidhaahdaa Rabbiga ah Ilaaha reer banu Israa'iil wuxuu leeyahay inkaar ha ku dhacdo ninkii aan dhagaysan ereyada axdigan ee aan awoowayaashiin ku amray waagii aan iyaga ka soo bixiyey dalkii Masar iyo foornadii birta oo aan ku idhi codkayga adeeca oo wixii aan idinku amro oo dhan yeela oo sidaasaad dadkaygii ku noqon doontaan oo aniguna ilaahin baan idin ahaan doonaa si aan u oofiyo dhaartii aan awoowayaashiin ugu dhaartay inaan siin doono dal caana iyo malab la barwaaqaysan sida ay maantadan tahay markaasaan u jawaabay oo waxaan idhi aamiin rabbiyow oo rabbigu wuxuu igu yidhi erayadan oo dhan ka dhexnaadi magaalooyinka dalka Yahuuda ah iyo jidadka Yerusalemba oo waxaad tidhaahdaa ahdigan ereyadiisa dhegaysta oo yeela waayo si aad ah ayaan awoowayaashin ugu digay tan iyo waagii aan iyaga dalkii Masar ka soo bixiyey iyo ilaa maantadan la jooga inta ka dhex leh anigoo goor wanaagsan u digaya oo ku leh codkayga adeeca laakiinse ima ay adeecin oo dhegna ima ay dhigin laakiinse midkood kastaba wuxuu daba galay caasinimada qalbigiisa sharka ah sidaas daraaddeed waxaan iyaga ku soo dejiyey axdigan ereyadiisa oo dhan kuwaasoo aan ku amray inay sameeyaan laakiinse aayan samaynin oo waxaa rabbigu igu yidhi dadka dalka yahuudda ah iyo kuwa yerusalem deganba waxaa laga dhex helay shirqool waxay dib ugu noqdeen xumaantooyooyinkii awooyaashoodii diiday inay ereyada maqlaan oo waxay daba galeen ilaahyo kale inay iyaga u adeegaan aawadeed dadka dalka Israa'iil iyo dadka Yahuudaba way jabiyeen axdigaygii aan awooyaashood la dhigtay oo sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaan iyaga ku soo dayn doonaa masiibo ayaan kari doonin inay ka baxsadaan oo inkastoo ay ii soo qayshadaan innaba dheg uma dhigi doono oo markaasa magaalooyinka dalka Yahuudda ah iyo kuwa Yerusalem deganuba waxay u tegi oo u qayshan doonaan ilaahyadii ay fooxa u shidi jireen laakiinse iyagu innaba ma ay badbaadin doonaan wakhtiga ay dhibaataysan yihiin dadka Yahuudda ahow ilaahyadiinnu waxay tiro la-eg yihiin magaalooyinkiinna oo jidadka Yerusalem intay tiro la-eg yihiin oo kale ayaad meelo allabaryo u qotomiseen waxaas ceebta miirang ah waana meelo allabaryo oo aad foox ugu shidaan bacal sidaas daraaddeed dadka ha u ducayn oo iyaga aawadood kor ha ugu qaadin qaylo iyo salaad toona waayo anigu dheg uma dhigi doono wakhtigii ay ii soo qayshadaan dhibkooda aawadiis taan jeclaa bal maxay gurigayga ku leedahay iyadoo kuwa badan wasaarnimo la samaysay ma hilibka quduuska ahu balaayada ka qaadi kara markaad shar samaysid ayaad rayraysaa rabbigu wuxuu magacayga u bixiyey geed saytuun oo cagaar ah oo qurxoon oo midho wanaagsan cod buuq weyn ayuu dab kula daayay oo lamahiisana way wada jajabeen waayo rabbiga ciidamada oo adiga kuu beeray ayaa masiibo kaaga hadlay waana xumaanta dadka Israa'iil iyo dadka Yahuudda aawadood taasoo ay qudhoodu isku sameeyeen markay igaga caraysiiyeen fuuxii ay bacal u shideen oo rabbiguna taas wuu i ogaysiiyey waanan ogaaday markaasaad filimahooda i tustay laakiinse anigu waxaan la mid ahaa neef baraar ah oo loo soo kaxeeyey in la gowraco oo mana aan ogayn inay shirqool ii hindiseen oo ay yidhaahdeen geedka iyo midhihiisaba aynu wada baabayno oo aynu isaga ka goyno dalka kuwa nool si aan magiciisa mar dambe loo soo xasuusan laakiinse rabbiga ciidamadow adigoo si cadaalad ah wax u xukumow oo kaliyaha iyo qalbigaba imtixaamow haddaba bal argosyadaada iyaga ku kor dhacaysa aan arke waayo dacwadaydii adigan kuu soo bandhigay sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu ka leeyahay dadka canaatood oo doondoonaya inay naftaada kaa qaadaan oo kugu yidhaahdaa yaadan gacantayeeda ku dhimanin rabbi magiciisa waxba ha ku sii sheegin rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal ogow iyagaan ciqaabi doonaa barbaaradu seef bay ku dhiman doonaan oo wiilashooda iyo gabdhahooduba abaar bay ku dhiman doonaan oo inaba iyaga midna kama hari doono waayo dadka caanatood masiibaan ku soo dayn doonaa sannada ciqaabidooda